colaadow saad u sheegtaybo waxaan qabanay war jaraa-id gaar ahaan sida aad la socoto magaalada kismaayo oo hadda ka horna ay kasoo dhiseen wax ku sheegeen maamul go ku sheegeen baarlamaan oo maamulkaas ay ku keeneen habkay ku yimaadeen markaa baarlamaankii federaalka arkeen ayaa inta loo codeeyey oo laga wada hadlay yaa boqol iyo afartan iyo labo xildhibaan oo fadhiday maalinta ayadaa kulanka yaa boqol iyo soddon iyo labo waxay u codeeyeen inuu yahay xaaraan oo dib loogu noqdo ayagaana xaq u lahaa baarlamaanka siduu sharciga noo qorayo federaalka oo noo degan iyo heshiiskii dhex maray dowladda kumeel gaarka iyo axmed madoobe ku dhex maray addis ababa isaga lafti wuxuu qorahayaa qodob ka mid ah ayaa wuxuu sheegayaa wuxuu leeyahay baarlamaanka goboleedka marka la soo dhisahayo waxaa soo dhisaya salaadiinta iyo waxgaradka deegaanadaas oy garab siin hayaan xildhibaanada federaalka ah markii lasoo xulo kadibna ansixintiisa waxaa iska dhe xildhibaanada maamul baarlamanka federaalka xildhibaanadiisa ayaa ansixinaya marka ma ahayn meel cidlaa kamaana duulayn laakiin maamulka axmed madoobe khaasatan axmed madoobe laftigiisa wuxuu codsaday in dib loogu dhigo doorashada baarlamankii baa diidaa laleeyahayoo arrintaa
colaadow warkaasu waa war aan meesha ku jirin baarlamaan wax diida meeshaan ma yaallo niman asagoo meel kusoo xaraystay weeyo waxa waxaa weeyo waxaan jirin wey dad isaga meel ku urursaday oo weliba isaga keensaday dadkii beelaha deegaanada iyo gobolada iyo degmooyinka aysan keensan oo isaga keensan le waa diidaan wax kan waa wax isaga dadka maqashinaya mooyaane wax jiritaan lama ah hadday dhacdo in doorashadaasi la qabto oo baarlamaankii jubbaland ee kumeel gaarka ahaa ee doorashadaasi ay qabtaan maxaa maa maxaa lagu xadgudbay waxaa lagu xadgudbay sharcigii dalka u yaalla lagu xadgudbay waxaa lagu xadgudbay kala dambaynta ummadda soomaliyeed baa lagu xadgudbay sharciga dalka u yaalla waa sharciga uu ku dhisan yahay maamulka hadda dowladdan jirto oo kumeel gaarka ka baxday oo dowladda federaalka ee soomaaliya ah sharcigu ku dhisan yahay wey sharciga asaga lagu xadgudbahay waxaa ka dhisan waxaa ku xadgudbahayana dowladda dhexdeeda aan u aragnaa xadgudubkaas inuu ka imaanay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ilaa ma caddo warkooda inay warkooda caddeeyaan baan rabnaa dhinacan gedoo kale markay aan fiirin oo kale howlgallaa socday madaxdii gedo iyo mas-uuliyiin kale marka maxaa idinkana taas kala socoteen oo xildhibaanadiini jubbooyinka
colaadow qodobka labaad labada qodob oon meesha uga doodaynay oo wadatashiga ay ka lahaayeen waxgaradka iyo salaadiinta iyo xildhibaanada deegaanadaas qodobka labaad wuxuu ahaa arrinta ayada annaga sidaan ognahay ama lala wada socdo ciidamada amison hawl waxay mandate u haystaan cadowga si loola dagaalamo inay ka siiyaan gacan dowladda soomaaliyeed oo ciidankoodana ka garab dagaalama ciidamada soomaaliyeed iyo ayaga si ay cadow uga raayaan way uhaystaan mandate uma hayno wax mandate inay uhaystaan inay maamul usoo sameeyaan meelaha la qabto arrintaas terms of referensiga ciidamada ay ku soo galeen dalka amison gaar ahaan ciidamada xuduudada nala leh dalka dalka xuduudda baarlamaankaan ka dalbanayna waana arki doonaa